إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka iyo dagaal culus ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay shisheeyaha duulaanka ku jooga qaybo ka mida shabeellaha hoose iyo kuwa dowladda federaalka ayaa la kulmay dagaallo kaga yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab mas-uul xilka wasaaradda arrimaha gudaha ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in dalku gumaysi ku jiro dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiinna uu yahay halka keliya ee laga helo amni iyo cadaalad suldaanka beesha wacisle ayaa sheegay inuu diyaariyey ciidamo loogu talagalay inay ka hortagaan gulufka colaadeed ee u wado xasan sheekh beesha saruur ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin xarakada shabaabulmujaahidiin iyagoona sheegay inay deegaanadooda ka difaacan doonaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka maamulka somalilan ayaa sheegay inay joojinayaan dhammaan saamiyadii lacageed ee bilaha ahaa ee mucaaradku ka qaadan jireen maamulka isagoona dhanka kale tilmaamay in lagu leeyahay deymo ka badan afartan milyan oo dollar in ka badan afartan qof ayaa ku dhintay dhulgariir ku dhuftay jasiirado ka tirsan dalka induneesiya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkiiyo fitan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saakay dagaal culus ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay warkaasi ee war kale oo ku saabsan shisheeyaha duulaanka ku jooga qaybo ka mida shabeellaha hoose iyo kuwa dowladda federaalk oo weerar lagu qaaday waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal culus ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan saaka weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka daynoonay ee hoostaga magaalada baydhabo dagaalka ayaa wararku sheegayaan inuu hadda weli socdo waxayna ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dul istaageen ugu yaraan laba askari oo ka dhintay ciidamada weerarka lagu qaaday waxaana macquul ah inuu khasaaruhu intaa ka bato maadaama uu yahay dagaalku mid weli socda dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal toosa ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ee uganda fariisinkan weerarka lagu qaaday ayaa ku yaala degmada jannaale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka lafoole shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar qorshaysan ku qaadeen ciidamo ka tirsana kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa deegaanka sabiid ee dhacaduleedka degmada afgooye dagaalkaas waxaa ciidamada dowladda federaalka looga dilay ugu yaraan toddoba askari oo shan ka mid a ay meedadkooda goobta uga carareen waxaana sidoo kale ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku furteen saddex qori oo a k forty seven ah iyo laba boosh iyo qori kale oo b k m ah oo wata siliskiisa mas-uul xilka wasaaradda arrimaha gudaha ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in dalku guumaysi ku jiro dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiinna uu yahay halka keliya ee laga helo amni iyo cadaalad maxamed amiin ayaa ka waramaya siyaasiga maxamed maxamuud guuleed oo ku magac dheer gacma dheere oo ay wareysatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda waddanka waxaana in badan wax laga weydiiyey ciidamada shisheeyaha iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada laga soo bilaabo tan iyo markii dowladdii oo isagu wasiirka arrimaha gudaha ka ahaa cabdulaahi yuusufna uu hogaaminayay ilaa caasimadda dalka kusoo horkaceen ciidamo etoobiyaan ah inkastoo marar badan uu isku dayey inuu qiil u raadiyo dhibaatooyinka shisheeyaha haddana waxa uu qiray in waddanka soomaaliya uu gumaysi ku jiro madaxda dowladda federaalkana aysan geli karin wax kale iska dhaafay xarada xalana ee magaalada muqdisho haatabana meeshaan aan ujeedo weli programkii waa socdaa si dadban farmaajo waad ogeed farmaajo maxaa lagu yiri meesha ka tag laba hore laba gorin wasaare aha kambala kor oo laba hore ka tag si wanaagsan ciidanka maanta meeshaan jooga ama soomtan la xukuma iyo madaxtooyada iyo halkaan aan joogna xalana ma la tegi karaa marka qofkood waana ma geli karaa waxaasoo dhan baad ogtahay marka maxaa su-aalahan inay weydiinaysaa daaiqada gacma dheere ayaa waxa uu sheegay in shisheeyaha kala qaybiyeen waddanka dalkana qabyaalad ka abuureen dhinacyada kalena waa kaas qabiil qabiil bay kala noqdeen maamulo qabiilaha jiro qabiil baa lawada lawada kala noqday waxa aad maqlaysaa marka shacbigii dhan maskaxiisa waxay kusoo dhamaatay reer hebel eriyo iyo reer hebel wax ka sheeg iyo hebel wax ka sheeg oo bay kusoo dhamaatay marka nimanka la yidhaahdo ajnabiga dowlad dadkan ajnabiga anaga aan kala dhicinta u haysanaa waa caddahay adeer waa sheegaan iyagoo yirata waxay yidhaha mushaar baan qaadanay maxaa noogu jira anagu mushaar baan qaadana wixii kale heshiinaya wixii kale maxaa noogu jira maxaa noogu jira bay qabaan waa qabaan nin baa laga sheegahaya askarta ugaandha ka mida oo yidhi anagu lacag baan qaadanaa nabadna ma samayno shaqadeena maaha mana rabno isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wanaagsan tahay maamulada kale ee dalka ka jira dadka waxyaalo badana waxaa jira markii runta la fiiriyo ay uga uga toosan yihiin xagga cadaaladoo kale iyo ayagaaba cadaalad loo doontaada amniga waa meesha ay joogaan waa ka amni badan tahay meesha dowladda joogta sax waa la ogyahay intaas oo dhan in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka ayaa qirsan in maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee dabaqa shareecada islaamka ay horumar u horseedeen bulshada sidaasoo ay tahayna waxa ay leeyihiin waan la dagaalameynaa maadaama uusan maraykanku rabin maamulada noocaasi oo kale ah beesha saruur ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin xarakada shabaabulmujaahidiin iyagoona sheegay inay deegaanadooda ka difaacan doonaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxgaradka dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee beesha saruur oo degta wilaayadii islaamiga ah ee mudug islamarkaana kulan ku yeeshay degmada jawle ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa waxay sheegeen inay garab taagan yihiin mujaahidiinta iyagoona dhanka kale tilmaamay inay u diyaargaroobeen sidii ay uga hortagi lahaayeen duulaanka ay shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalk usoo qaadeen walaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya odayaasha beesha saruur waxay sheegeen in deegaanadooda ay si nabdoon ugu nool yihiin islamarkaana ku qanacsan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka aysanna doonayn in dhibaatooyinka ay ka mid yihiin dilka dhaca boobka iyo waxyaabaha la midka ah ee looga bartay askarta dowladda federaalka iyagoona dhanka kale wacad ku maray inay dagaal adag la geli doonaan ciddii isku soo dayday in deegaanadooda ay ku duusho haddaan nahay beesha reer saruur markicis annaga ayaa isu yeernay shan iyo labaatan tuulo oo hoos timaada degmadaas waxaan isaga nimid wax alla wixii cadowa ee diinta islaamka ku soo duulayana iyo ha layska dhaho oo ha layska celiyo oo ay gaaladaas arrinta ay waddo ay ka mid yihiin annagu waxaan nahay dad nabad haysta aan colaad hayn aan cadow ku dheganayn cidnala ka fujaayaa ma jirto wax aan kitaabka islaamkaan ku dhaqannaa dhibna nama hayo ninkii dhib noo keenana ama na soo aada ama laablakacaas ku yimaadna waxaan ballan ilaahay qaadaynaa inaannu iska celinno cid kastoo ay tahay waxaan joognaa annagu meel ammaana sida aada la socotaan rabshon oo dan maaha dhibnan oo dan maaha ruuxaanaan ku weynayna waxayna soo hindada iyo waxay noo yimaada annagaa garannay nin aan ka yeelayno munaafiq ku noqo diintii aada qaadato oo ku dhaaratay nimaan hortiisa ku tublama marinala kubaas annagaa kitaabka doonannay ka been sheega oo haddee munaafiqiin noqdana yeeli mayno ha isku lugoynina ama gabgabeeya ama iska dayya haddii ay warkanaga maqli waayaan waxaad isu wadaan dhiigganyaga iyo dhiiggiinna xumaad isu wadaan way isku naf weyhiinaa ogaada annagu waxaan haysanaa maanta nabadgelyo ilaahay mahadiisa kitaabka ilaahayaana ku dhaqmaynaa kuna dhaqannaa ma yeelayno waxa dhagaha noola kaga shubay yaa wax kalenala kula soo lugoyn dadkii ay la noqoto inay nagula soo lugo-aana way isku naf weyhiinaa maaha nin naxariis naga heli maayaan sidaas ogaada qoladiina soo damaacida nin kasta ha noqoto annagu nafta waa ku weynaynaa diinteedaan ku diriraynaa dalkaygaan ku diriraynaa digdignana la soo aadi maayo asalaana la ka waayo in digdigna loo soo aado sidoo kale dhallinyarada beesha saruur ayaa iyagana sheegay kaalinta ay ka qaadan karaan haddii deegaanadooda lagu soo duulo waxaan ka mid ahay dhallinyarada beesha reer saruur madarkicis waxaan maanta qabanay shir ay isugu yimideen waxgaradka saruur meel kasta ay jiraan heer degmo iyo heer tuulo intaba waxaan shirkaas u cilaaminay oon u qabanay oon uga hadlaynaa waxyaabaha maalmahan soo yeerayay waxaan rabnaa hadda la socda nimankan gaalada waxa ay wadaan raalli kama ihin ciddii hadda la qaldaaya naguma soo tashato haddaan nahay dhallinyarada beesha reer saruur inaan annagu kitaabkeenna difaacayno nabad ku sugannahay dalkeenna uu nabad yahay nimcooyin badan oo ilaahayna siiyena aan ku sugannaha markaan ciddii annaga hadda waxaan fahansannaha nala fahansan garabay naga heli laakiin ciddii aan waxaan fahansannaha nala fahansaneen garab nagu arki mayso iyosan iskaana soo lugoyn waa kuwaasi waxay ahaayeen waxgaradka odayaasha iyo dhallinyarada beesha saruur oo ku kulmay qaybo ka mida walaayadii islaamiga ah ee mudug islamarkaana sheegay in deegaanadooda ay ka difaacan doonaan duulaanka shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalk sidoo kalena ay garab taagan yihiin mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale waxaa saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu baahiyey sawirada ciidamo aad u tiro badan oo ay diyaarisay beesha tunni kuwaas oo ay ku taageeri doonto xarakada shabaabulmujaahidiin sidoo kale waxaa sawirada ka soo muuqanaya xoolo isugu jira geel iyo ari kuwaas oo ay ku wareejisay xarakada shabaabulmujaahidiin waxayna tiradoodu gaaraysaa shan boqol iyo toban neef suldaanka beesha wacisle ayaa sheegay inuu diyaariyo ciidamo loogu talagalay inay ka hortagaan gulufka colaadeed ee wado xasan sheekh ma haddayaa faahfaahinaya suldaanka beesha waceesle suldaan daa'uud xasan ayaa la baahiyey kelimad uu ka jeediyey shirkii odayaasha dhaqanka ee dhowaan ku qabsoomay wilaayaadka islaamiga ah suldaanka ayaa ugu horreyn soo dhoweeyey shirkii culimmada wilaayaadka iyo kii u qabsoomay odayaasha dhaqanka isagoo sheegay inay dhaqan gelinayaan fatwadii ay soo saareen culimmada iyo bayaankii odayaasha dhaqanka wuxuu dhanka kale ka hadlay diyaargarowga ay beesha ugu jirto gurufka colaadeed ee uu wado xasan sheekh wuxuuna sheegay inay kabeel ahaan u diyaariyeen ciidamo la dagaalamo xasan sheekh iyo mooryaanta uu soo urursaday waxaan leenahay marka horena waan u sheegnay haddana waxaan leenahay diidna hadalkiina baan leenahay ma ogolaanayno deegaanadii aan hadda ka nimaadana abaabulka dadkii ka hortegi lahay way diyaarsanaayeen waa la diyaarsanaa hadda ugaaskii iga horreeyey waatuu sheegay beesha hadda anigu aan ka dhashay ee abgaal ismaan saddex aag bay joogeen aagga cali guduud way deganaayeen beeshaa deganeed oo ku jirtay xarakadu waa ka gooni rag mujaahidiinah a meesha deganaayo beeshuu dhashay aaggan kaleetood oo la yidhaahdo hunirgoodna way deganaayeen masegawaana waa la deganaa intaasna waxaa lagu sugayey nimanka sheeganaya abgaal ismaail inay yihiin oo riddar ah waxaan leenahay nimankaas meesha isku aruursanaya horena waan ugu sheegnay ha ka waantoobaano hadday ka waantoobi diidaanna fariintii qaybtii koobeeday ku arkeenba wixii ku dhaca cali guduud way ka warqabaan laba kalena wuu sii dhimantaha weli laba kalena wuu sii dhimantaha wuxuu fariin u diray xasan sheekh maxamuud oo uu sheegay inuu hadda ka hor beesha uu ka dhashay baabi'iyey islamarkaana uu ku iibsaday lacag uu reer galbeedka ka soo qaatay waxaan leenahay marka ninka la yidhaahdo xasan oo beesha ka dhashay laakiin aanan u danaynin oo hadda ka horna aan aragnay oo ilaahay diinkiisii iibsaday fariinta aanu dirayna waxaa weeye xasanow ummadda xasanow ummadda hadda ka hor baad baabi'isay how naqi baan leenahay wax danahood u haysa ma jirto tolkaagii ha ku iibsan waxau ahay lacag aad gaala ka qaadatay wax aad cuntay tolkii waa ka soo horjeestay aag buu ku leeyahay beesha abgaal khaasatan beesha wacaysle waa u diyaarsan yihiin in sha allah waana ka guulaysanaynaa waa ka guulaysanaynaa waana sugaynaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu habeenadii tegey waxaa la baahiyey kelimaad kala duwan oo ay jeediyeen nuqabadii ka qayb galay shirkii odayaasha dhaqanka ee ka dhacay wilaayaadka
maamulka somalilan ayaa sheegay inay joojiyeen dhammaan saamiyadii lacageed ee bilaha ahaa ee mucaaradku ka qaadan jireen maamulka isagoo dhanka kale tilmaamay in lagu leeyahay deymo ka badan afartan milyan oo dollar maxamed ciise ayaa ka waramaya shir uu gudoominayey muuse biixi oo lagu qabtay xarunta xisbiga kulmiye ee hargeysa ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah kuwaasoo lagaga hadlay go-aankii ay kooxda mucaaradka ku soo saareen saddexiy tobankii nofembar ee bishan aynu ku guda jirno mucaaradka ayaa hore u sheegay in aanay aqoonsaneen xukuumadda muuse biixi halka qodobadan xisbiga kulmiye ay kasoo horjeedeen kuwaas islamarkaana ay sharci daro ku tilmaameen kuwii mucaaradka dhanka kale kooxda muuse biixi ayaa sheegay in aynan kooxda mucaaradku wax xuquuq sharci ah ku lahayn somalilan taasoo ka dhigan in la joojiyey dhammaan saamiyadii lacageed ee billaha ahaa ee mucaaradku ka qaadan jiray maamulka hanaanka dimuqraadiyadda ee reer galbeedka ayaa xisbiyada markaas jooga u ogol saami lacageed oo billo ah isla markaana mucaaradku ay ku kabaan dhaqaalahooda hakinta lacagahan ayaana arrinta sii murjin kartaa mucaaradka ayaa iyaguna weli ka hadlin hadalkan ka soo yeeray muuse biixi iyo kooxdiisa waxaana xaalka uu u muuqdaa mid kasii daraya marba marka ka dambaysa dhinaca kale maamulka somalilan ayaa shaaca ka qaaday in lagu leeyahay lacago deyn ah oo ka kooban afartan milyan oo dollar sacad cali shire oo ah wasiirka maaliyadda ee maamulka somalilan oo ka hor hadlayey guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada ee maamulkaas ayaa sheegay in maamulka somalilan lagu leeyahay lacag dhan afartan iyo shan milyan oo dollar deynta shan iyo afartanka milyan runtii maanta hore sheegayna horta boqolkiiba lix iyo konton waxaan kala soo wareegnay dowladihii hore dowladda mabma intii hore iyo intan dambeba markaad eegto runtii meesha lacagta ku baxday waa kaabayaal weliba kaabayaashan dub u qaramaynay ayaa boqolkiiba afartan ka ah boqolkiiba ilaa sagaal iyo afartan waxaa ka wax la xidhiidha amniga maamuladii soo maray somalilan iyo kuwa hadda jooga ayaa soo qaadanayay lacago badan oo deyn ah mana jiraan wax ay ugu qabteen kaabayaasha dhaqaale ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulka mana ku sii jirto wakhtigan oo xaalad dhaqaale xumi ay ka jirto halkaas sicir bararkan uu gaaray halkii ugu sarraysay warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ugu dambeynna afartan qof ayaa ku dhimatay dhulgariir ku dhuftay jasiirado ka tirsan dalka indunuusiya waddanka indunuusiya oo ka mid ah waddamada dhaca qaarada aasiya islamarkaana ay inta badan ka dhacaan dhulgariirada ayaa waxaa saacadii lasoo dhaafay laga soo sheegayaa dhulgariiro xoogan oo ku dhuftay jasiirado ay ka mid tahay jaafa waxaana lasoo warinayaa in ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad aad u tiro badan inta la xaqiijiyay afar iyo afartan qof ayaa ku dhimatay ugu yaraan waxayna dhaawacyadu ka badan yihiin boqolaal sida lagu baahiyey warbaahinta ka howlgasha gudaha waddanka indunuusiya warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa